olol nadaafadeed oo kor loogu qaadaya nadaafadda iyo bilicda ayaa laga sameeyey magaalada muqdisho taasi oo laga fuliyey isgoyska sanca iyo afarta darjiin waxaa qayb ka ahaa ololahan aqoon-yahano dhaqaatiir haween iyo dad kale oo dhowaan ka mid noqday shaqaalaha waaxda nadaafadda gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen ayaa ka warramaya ololahan runtii aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan ugu dhawaaqo amba ka bilownana mashruuc ololna nadaafad oo ballaaran oo aan doonayna inaan magaaladan ku soo celinno nadaafaddeedii iyo bilicdeedii ay weligeed iyo adduunkeedba ee magac iyo taariikh ay ku lahayd mashruuca markaan waa ololaha nadaafadda waa sidoo u bilowday waxaan u mahadcelinayaa wasiirrada sharafta leh ee ka soo qayb galay si gaara wasiirka cadaaladda iyo wasiirka caafimaadka oo runtii kaalin weyn birig mataqaanaa mashruucan ka qaatay bilowgiisa inay nala sii wadi doonaan aan rajaynayno haddii ilaa yidhaahdo dowladda hoose xamar maamulka gobolka banaadir waxay u tahay owlowiyaadka koowaad ama howlaha hortebinta koowaad u leh arrimaha la xidhiidha nadaafadda magaalada wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya cali xaaji aadan ayaa bulshada ugu baaqay inay ku dadaalaan nadaafadda nadaafadda iyo bilic soo celinta magaalada ayaan la qayb qaadanaynaa waxaan rabnaa inaan tusaalo ay u noqoto ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan nadaafaddu waa asaaska nolosha waa halbeegga lagu cabiro ilbaxnimada ummadda waxay lafdhabar u tahay caafimaadka waxaa lagu mamahaa intuu qashan kuu jira iyo cudur kuu jira sidaa darteed haddii aan rabno caafimaadka dadweynaha in uu hagaagsanaado waa inay hagaagsanaataa nadaafadeenna haddii aan nahay dad muslim ahna nadaafadda meesha islaamka ay ka joogto waa ognahay ololahan ayaa ka qayb qaadan doona horumarka nadaafadda iyo bilic soo celinta waddooyinka muhiimka ah ee caasimadda dalka